bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin hamiin kasta saacdan oo kale kula dareersan raadiyo warsan markii la kureebo hamiinimada jimacada ee sabtiga hooydaas hamiinimo arbaaco khamiisa hooyda iti taariikhdan iyo kaeedanta tumii shanta bila afraad sannada lamada kun iyo labaatanka qodobadooka barnaamijkaana ku dhugansuud doontaan hoo ilaahay karaal nagada waliba ku mid ahaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku hadalay kufsiga ciidamada dowladda iyo injaysidan lama gebdhood oo ka dhaqan deegaanka janaale gobolka shabeellada hoose iyo lamadii gebdhood yaryaraayeen ee laka kufsada degmada afgooye gobolka shabeellada hoose barnaamijkii hasiinku gudbii doona maamulka koonfur galbeed oo arrintaas cambaaray saasaata weliba barnaamijka hasiinka gudbii doona oo ilaahay karaanagad ahaana ku mid ee dareebalada ka shaqeeya wadada muqdisho iyo baydhabo oo ku hadalay amarka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo xanibaada ka saartay deegaanada koonfur galbeed iyo guud ahaan gobolada dalka soomaaliya saasaata weliba barnaamijka hasiinku gudbii doona oo ilaahay karaanagad maamulka degmada baraabo ee gobolka shabeellada hoose oo ku hadalay dadaalka iyo kuwadan sidii lanka horseeda lahay cudurka coronavirus barnaamijka ka deegi doontaan warayso nolowelani uu gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka degmadaasi baraabe saasaato weliba barnaamijkaasiinku gudbii doona hoo ilaahay karaalnagad wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada soomaaliya oo ku hadalay dadaalada lanka jara sidii lanka horseeda lahay cudurka coronavirus iyo tirada dadka cudurkaasi toharadeeday ee ka jiraan isbitaalada magaalada muqdisho saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doona maamul goboleedka hiirshabeelle oo bandowha karoogi magaalooyinka maamul goboleedkaasi hiirshabeelle gaar ahaan magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hiirshabeelle barnaamijkaasiinku gudbii doono warayso noloweldhani wasiirka amniga maamul goboleedkaasi hiirshabeelle saasaato weliba barnaamijkaasiinku gudbii doono hilaahay karaanagda guddiga inqaabilsan kahorseedoga cudurka coronavirus ee maamul goboleedka puntland oo warbaahinta la wadaagay warbixin maalmeed show saasaatoonu ku hadalay boqolsagaaliafarmaxabiis oo ka hirnaagan xabsiyada dhexe maamul goboleedka puntland oo cafis madaxweyne lansuubi qodobadaas iyo walaaghan saaidiya barnaamijkaana ka dheegi doontaan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle iyo barnaamijkaasiin saarintan isin kula dariirsiyaay mar kale mar lamaad ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo sinqobada qodobkan ka horeeya barnaamijkaana madaweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo weliba uuse cafis madaxweyne usansuubiyey tumikow maxaabuus oo ka hiran xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo warqadda kubadda xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo weliba uuse lakubilaw geego taariikhdahayti tumishanta bila afraad sanada lamada kun iyo labaatanka xafiis madaxweyne lanfidiyey maxaabiis tiradio deras tumikow maxaabuus oo ku hiran xabsiga dhexe ee magaalada tan baydhabo walin xer ilaalinta gobolka baay la faray in iyo fasaxan tumikowga maxaabuus ee xafiiska lanfidi oo ka hiran xabsiga dhexe ee magaalada tan baydhabo qayboga hore barnaamijkan iyo ku guda jirna akhyaaray dhinaca kaleeta weliba maamulka koonfur galbeed soomaaliya cambaareeyey kufsigii lama gebdhood lankajaysadii deegaanka janaal ee gobolka shabeellada hoose iyo lamadii gebdhood yaryaraayeen ee iyana laku kufsaday degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed oo la hadalay warbaahinta iyo walibawse iyo walibawse eedun ku hadalay kufsi lanjaysadii lama gebdhood oo kumida uurle laku kufsadii deegaanka bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah waxaan rabnaa inaan maanta halkan oga hadalno oo shirkan jaraa'idaan u qabanaya dhacdo shantii bishan ka dhacday deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose dhacdadaasoo ahayd in lagu kufsaday laba hablood oo reer janaale ah oo lagu kala magacaabi jiray taliyo cabdulaahi xasan oo saddexiy toban jir ahayd iyo xaliimo cabdulaahi cali oo iyana shan iyo soddon jir ahayd waxaan aada uga xornahay dhacdooyinkan kufsiga ah oo waayahanba gobolka shabeellada hoose ku soo noqnoqonayo annagoo og bishii lasoo dhaafay in laba hablood oo da-doodu ay aada u yarayd lagu kufsaday degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose taasoo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed meel walbo ay dunida ku- ka joogaan ku reebtay xanuun mahadho ah Eh, iyadoo ay tii taagan tahay baa shantii bishan bishii lasoo dhaafay aan idhaahda ama bishanba waxaa lagu kufsaday deegaanka janaale labadaas hablood oo midna ay saddex iyo toban jir tahay iyo eh, midna shan iyo soddon jir weliba uurle ay tahay markii aan la xiriiray eh, maamulka deegaanka janaale waan ognahay inay xoreeyeen ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed oo laga xoreeyey eh, ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab waqti kooban oo ayna dareemeen dadka shabeellada hoose gaar ahaana dadka deegaanka janaale inay heleen nafis culayskii ay ku hayeen shabaabku muddadii dheereed ee ay deegaankaas gacanta ku hayeen waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed oo har iyo habeenba u taagan difaaca iyo gobonnimada ummadda soomaaliyeed iyo la dagaalanka ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab hase yeeshee xiriirkii aan la samaynay markii aan maqlay xogtan ah in laba hablood lagu kufsaday deegaanka jannaale markii aan xiriir dhow la samaynay gudoomiyaha deegaankaas eh, jannaale alcadaala wuxuu noo sheegay in dhacdadaas ay tahay sax dadka kufsaday labadaas habloodna ay yihiin kuwo aada u qaab daran oo sharafta iyo magaca ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed wasakhaynaya oo ka mid ah ciidanka qalabka sida oo xoreeyay deegaanka jannaale labadaas nin ama labadaas askari oo lagu kala magacaabo maxamed aadan cali sheekh iyo isaaq ibraahim waxaan aada oga xunnahay in ciidamada qaranka soomaaliyeed oo aan ognahay inay har iyo habeenba u taagan yihiin difaaca dalkan naftoodana u waayaan ilmahoodana ay u agoontoobaan ayagoo ka difaacaya xumida ay kula kacayaan kuwa shabaabka ah ee qaabta daran iyo dadka dowladnimada soomaaliyeed aan sharafta iyo wanaagga u haynin intaba la dagaalamaya in ayaga laftirkooda qaybo ka mid ah ama qof iyo labo ka mid ah uu ku kaco fal aada u xun oo aan bini aadamnimadana ku jirin haddana sharafta qofka soomaaliga iyo hablaha soomaaliyeedba aan ku jirin inay ayagu ku kacaan waxaan u mahad celinaynaa ciidamada qalabka sida oo markii ay ogaadeen inuu raadka ayaga soo galay eh, markiiba sameeyey dabagal iyo xoraansi fara badan gacantana ku soo dhigay labadaas askari ee dembiilayaasha ah ee hablaha soomaaliyeed sharaftooda iyo karaamadooda meel oga dhacay waxaan ka codsanaynaa ciidamada qalabka sida xiriir markii aan la samaynay waxay noo sheegeen dembiilayaashaas in gacanta lagu hayo dabadeetna loo gudbiyey magaalada muqdisho Eh, sharcigana la marin doono gaboodfalka ay u geysteen hablaha reer shabeellada hoose gaar ahaana deegaanka jannaale ciidanka qaraso- qaranka soomaaliyeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba uga mahad celinaynaa dadaalka iyo garab istaagga shacabka soomaaliyeed ay u muujinayaan iyo la dagaalanka ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed hase yeeshee annagoo weliba la amakaagsan tareen weynna gelisay dadka soomaaliyeed hadday tahay madaxda qaranka iyo shacabka kan ugu hooseeyaba dhacdadii ka dhacday degmada afgooye hablihii afar jirka ahaa iyo saddex jirka ahaa lagu kufsaday in haddana isla gobolka shabeellada hoose arrintanu ay ka dhacdo dowladda koonfur galbeed soomaaliya aad bay uga xun tahay waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo gudoomiyaasha eh, eh, eh, aagaga hadda dib loo xuraynayo inay aada uga foojignaadaan in xuraynta dalka aan loogu soo gabanin in lagu dhibaateeyo ummadda soomaaliyeed iyo hablaha soomaaliyeed oo sharafta iyo karaamada mudan in cirdigooda iyo sharaftooda meel looga dhaco mar labaad iyo mar saddexaad waxaan codsanaynaa ciidankaas qalabka sida qaybtooda xun oo sida foosha xun u dhaqantay oo aan matelaynin ciidamada wanaagsan ee qalabka sida ee soomaaliyeed oo har iyo habeenba u taagan difaaca dalkooda in sharciga la hor keeno eh, wixii ay sharcigaas eh, ku helaanna la maryo maxkamadda ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed saraakiisha hogaaminaysana aan ka codsanayna inay la wadaagaan xogta saraakiishaas hadba meesha ay soo gaarsiiyaan lana mariyo sharciga haddii allaydo shacabka gobolka shabeellada hoose waxaan ka codsanaynaa inay si dhow ula shaqeeyaan hay-adaha kala duwan ee amniga ee xoreynaya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo geyiga soomaaliyeed guud ahaanba kana xoreynaya nabadiidka shabaabka iyo kuwa aan dowladnimada rabin inay la shaqeeyaan hareer istaagaan xogahana ay la wadaagaan xogta cadowgana ay siiyaan saraakiisha kala duwan ee hogaaminaysa hagidda iyo hogaaminta oberationka lagu wado la dagaalanka al-shabaab sidaa daraaddeed annagoo ka xun dhacdadan kusoo laalaabanayso gobolka shabeellada hoose waxaan isla ka codsanaynaa guddoomiyaha degmada afgooye in uu soo bandhigo dadkii loo soo qabtay kiisaskii kufsiga ahaa ee dhowr iyo toban iyo sideedka ahaa in la horkeeno maxkamadda madaniga ah haddii ay yihiin dad shacab ah haddii ay ku caddaato inay qayb ka yihiin ciidamada qalabka sidana la horgeeyo maxkamadda ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed sidaa daraaddeed waxaan uga tacsiyaynaynaa dhacdadaas foosha xun qoyskii iyo eheladii iyo qaraabadii ay hablahaasu ka soo jeedeen iyo dadka deegaanka jannaale oo uu u bilowday horumarka dowladnimada iyo baraadho inay dib ugu soo laabtaan kadib markii deegaankoodii dib loo xoreeyey
maasha allah markabkan wiinan badana michael yaabti maalman koob maana muqdisho lay roogay markabka hiridoona markaatalay ku haay mudjay markab buu markiinku horaytiyo markab wali bilu muqdisho lahan rora faday usle amlaaka marmar bartamay ku reebow iska bay dhawalan weda boqolaal bakaar horshowa maayo baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo ooflow bes ew calaamadu hormar lay dheh afkaha kulubati bakaarka qalabka dhismooda ee walaalo ooflow suugii bakaari hirin qalabkii hadaay barma baradamba bahanagoy bakaar baabshay inhaynuu bakaarka qalabka dhismooda ee walaalo ooflow dekadii banaadira baabuurtiis iskaba baalgelinyin buyalahasi ay habartiirayeen bakaarka walaalo ooflow oo baydhawo kiyaalo isqabshoo layskaba bogdhike yacni faromdawaytu dekadii banaadir bacdeen bakaarka walaalo ooflow aywa irbadooma dhamman adiiba koyha arag ooflow baqaarka qalabka agabshay way hanis dumi isbabaalgeliyina buuha bakaarka qalabka dhismooda ee walaalo ooflow baadii lanshe bakaar i agabshay bidhaan i gadamawshe bulsho i doogshe qalab dhismii dhabiilnimaadis dhiminyi inhayna dhamaatiran bartalan aroorow bakaarka qalabka dhismooda ee walaalo ooflow beed fille e amboo baraakahooda dhisadaas beec mushtarho etaa baawur buuhufadaasi unku baaqatoy bakaarka qalabka dhismooda ee walaalo ooflow beec raqiis eh baalween i jiingid bidhaantiyo shishal dugun dhammaan biro dhismooda rinjo noocwal oo kii guryaalka ah safiito caadi ah i wilibiyeedo sharxanoo suuradiyo adliyaabasa mutneel midub walba inaska jaro ili aragdi la ajaa'ibaas idilikadhajiyono iyay aykii asuumale adaka galaasa tubooyinka biyo ihaa musquloo i mashraafalan isticmaalow shawar i dhammaan musbaar alwaaxyaalka shalce hawli i meesmunaal iyo intiiba alwaax dhisme ee ankastaw baqaarka qalabka dhismooda ee
qaybogii hore barnaamijkan iyo weliila dareertana khiyaaray kureed markii shalay wasaaradda gaadiidka duulista hawada dowlad goboleedka koonfur galbeed hakubati amarla kaxanibow baabuurto safarka hakagalaayeen deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya weliba arrintaasi towalaa xoogan ku muujiyey waana ku hadalay waana ku mid eh gaadiidleyda ka shaqeeya wadadan dhexayta muqdisho iyo baydhabo weliba gaadiidleydunyo sheegan in wadadaas horaanba dhibaatan ku teeganaytay hase ahaatee wasaaradana iyo xanibaad kale saar iyo oona sheegan in arintun culeys xoogan ku gooyi karo dhinacayo qutul maalmeedka dadka ka shaqaysada wadada muqdisho iyo baydhabo soo kale waliba go-aanada hakubahii dowlad goboleedka koonfur galbeed saameyn ku weeldhaday ganacsatada magaalada baydhabo ka dhaqan iyoona ganacsatada qaar ku mid ayo sheegeen in iyo ka tiirsan ay ganacsigooda wadadan iska xiriiriyaas muqdisho iyo baydhabo isla mar ahaantaasna haddii la xanibayn hoosandha xoogan ku gooyi karo dhinaca dhaqaale iyo mid nololeedba
shaqeeyaa wadooyinka ee isku xirta gaarida nohooyinka baydhabo iyo xamar waxaan aad iyo aad u maqlay inay wasaaradda gaadiidka amar ka soo baxay berinta taarikh toban iyo lix inaysa wax gaadi aan ka shaqayn karin magaalada muqdisho iyo isku xirta baydhabo maadaama aan ka midnahay daroobliintii ka shaqaynaysay waddadan wallaahi waxaa weeye saameyn aad iyo aad weyba arrintaas aynugu samaynaysaa oo ka mid ah dhanka famil nolol ahaan waayo xifrad kale ma aanan baran annaga waxaan ka shaqaynaa waddadan muqdishoiyo baydhabo isku xirta ayaan ka shaqaysanaa joornaatigeedaan ka raadinaa haddii gaadiidkii la hakiyo meel aan wax ka bilawnay meel aan shaqo ka bilawna ma garanayno waxaa waaye waa maadaama dawladdan amar ay ku suuratay coronavirus dartiisa waddooyinkaas gaadiidka loo celiyey waddo kale anaga hadda aan micnaha alyoomka aan ka burnayna ma garanayno saameyn aad iyo aad bay nagu balaalanaysa haddaan daroobliinta nahay ka shaqaysa muqdishoiyo baydhabo wallaahi amarka amar dawlu yahay in loo hoggaansimo waan ku qasbay laakiin dawladda waxaan ka codsan lehna arrintan inay si gooni aan noogu fiirso waayo annaga xifrad kale ma naqaano baabuurtii aan wadanaa waddadaan ka shaqaynaa bismillahi raxmaan raxiim magaalo leelo sahiila maxamed aadan shaqadii baabureeyo saameyn walkale maayo shimbira annaga shimbir geed fuuloo iraabti baasoo ardaag weydiyaaso qoyso kadibna iidan saameed iloo dal kareebo walaasho in yaalan ma jiraan micnaha ninba lugtiis iyo dareersheelay kiintan guriis wal iidan saameeyas walbadan saameeyas nololaan kale wal kale in aadanta iidan kusil bedelinto dhigi karto micnaha aa ka way helaayay yani nolosheeba socday ku xidhantay dareera kiridaasi walaaha qaaday galaay shan saa kadib xarooday nololeestaasaa ka maarayay bismillahi rahmaan raxiim magacayga waxaa la dhahaa maxamed xuseen xasan oo ka shaqaysta baawar darwaliinta xamar iyo afguwey xamar iyo baydhabo maadaama oo dowladda amar ay ku soo rogtay annaga meeshaan ma degenin hoteelaan ka degannahay habeenkii hal dollar aan ku sacnaa maalintiina maqaayadaan degannahay marka tan nooguma jirto in macnaha ii sheegaaday oo xiritaankan marka dowladda codsi waaye aan ka jeedsanayna maadaama ciyaa oo xilfad kale aan oqoona asxaabul ciyaal aan nahay marka codsigaas aan soo jeedinayn dowladda marka inay naga wareejisaa rabnaa marka saameyn zaaidan ugu yeelna nolosheena zaaid waa waa waa halisay ku jirtaaba halisay ku jirtaa waayo maxaan kaloo ku shaqaysanaaba ya hadda hadda aan kula hadlay saakad aan kula hadlay de xalay hotelaas wallaahi taas waa waa laga yaabaa laakiin macquul ma anaga kole dan nooguma jirto anuu boros gowli ana way baan ta warbixino ku dhiibay inii macnaha jidka hiritaan jiray hordhaan baa hirinaay hatana maamir dawladda kubatin walane horta baa hirinaay hirinaashadaas dawladda hadda shaagdana jiri baa la sheegay taas dadka alla gam laakiin maysin shay ini jidka hordhaan baa hirinaay oo isna tin hiri waayn saamayn wiiman iyo waaladaas baay dad baa dalaaliya saamayn kuwaaladaas baawriya saam kuwaaladaas inkastoo yani dhagdhagaagan dhon ayaa yani beerdar beerdarnagade wala bulsho badan ka nool dalaala ka nool baawi shufeera ka nool waa ku arkaya ka nool degma degaa ka nool walaa dho macnaha saamayn weya kuwaaladaas markan yani makiishaeedanan kaadkayay wasiirka khayr alisa ooga jidka walaata ku baaday jiro jarta ad hirooy lee dheegay wasiirow jidka hor aan ba hirinay haddana markaa kaadani asalaamu calaykum magacaygu la yidhaha cali shariif abnuur oo loo yaqaan alcarab waxaan ka hadlaynaa wadooyinkan oo dawladda ee amar ku bixisay in la haro gaadiidka isku socodka annaga shaqadeena wax kale maahan xirfad baawrey waayo ma fahanta marka dhibaatada noo keenayso bishiisoon barakaysaned aan lagu soo shaqadii haddii hadda la joojiyo danna uma jirto dhibaato ma ogiye yaala biil naga sugaayo maama lacag naga rabto shaqo kale aan naqaan ma leh marka dawladda waxaa ka codsanaynaa inay noo khafiifiso culays weyna nagu tahay ama aniga xirfad kale ma naqaan shaqo kale ma naqaan magaalada joognaa gaadiidkaasa naqaanaa ma fahanta magaalada lixara haddii la dhaho guryaha la galaayo aniga lacag ma hayna inta wax ka keenayna marka dawladda waxaa rabaa inay khafiifis noo sameyso bismillahi raxmaani raxiim anoo leero abdinuur ibraahim madhasan oo baydhabo ka sugan oo ku mid eh ganacsatada gobolka baay ganacsiga eeda anfay lahaay cudur oo corona virus leeroo ayaa adduunyadii hagali si lahanwedi lahanwedi lahanwedi wali waa wadankiya hatana lahka sheegi hatana maylaraayos wadanki haddii lahka sheegi dadkii ilankay gobolba gobolka kale walku hiri haddii la er maylaraayos inshaa dadka eeda antabar dolinyin una hata ganacsi ahaan agalki una hamar an darani baaburti oo una agalki hanin rornaay wal ruujiya la eri ramalaana ayaa hagalahay fuudhani e shahru ramalaana lahagalahay raashinka gaalowi badaa'adii kullijo wada gaalawti haddana baaburtiya lihiriya la eri marka maamulka wali ku codsada fadnay oo insheegada oo koonfur galbeed anti hoostan hanoo geliyay hata xelananen ayama si walaagan hanii diiran raashinkan haniin diir alaabtila dalbadoon haniin diirta saasaa ku codsada fadnay maamulka koonfur galbeed walaahi saameyn hogleey weeldadaas may weeli hamara ka hirinayni hamara agalna haninku roraay badaa'adaan hamara ninku kuweesi ayu nooc badaa'a kasta oo la gadaw marka dee shahru ramadaana laga jara raashinkiya qaalowi badaa'adi kale qaalowti walwelwaba ilkaya iska shareerahayan marka may ladhaha saameynta oo gobolka ka weeldhatila nin shaksi ku ahaa iyo weeldhadaas anoo e magaaga isaaq aano cali oo ku mid ah ganacsatada magaalada may raa'igay ku dhiibda baha saameynta isuweeldada kor go-aanada qaarsho oo ka saabsan haddii isu socodkii gawaaridii ama baabuurtii muqdisho iyo xamar yani hakadkadhi ama la surunji ama caqabado oo go-aano oo maamulka ku deeraysa uusan xakii culeyskun oha kordhi cudurkan coronavirus horta tan kowadaha haddii oo la hayra baawarti rakaabka hayd haddii la hayra iyada may kuweys baha culeys wala horta iska hiririnyim lanka beledkaas beledkan ku bahaay waana hagalaay iyada beledka dhaqaaliha gelyahay marka iyada horta culeysa culeysa sheenasa waayo dadka baawreyta ma kumid yahiinba dadka oo isticmaalaadka qarashaadka oo ganacsiga qeyb kumid a waayo haddii marka ganacsiga show la hakii yadma koos bahaa dad badan oo iyo jeebsho bilidka ka jaray mise qarash ha geliyaaya qarash laanagade yani uleyskow tidee lamaad haddii yeeda ka daranta intii alaabtii oo bilidka laha geliyayo baawarkii la hakii aan ahaan dhaqaalihii keyga iyo alaabtii aan gadaaya yaa hoose in ku dhiyaasa wali ana customarkani ii hirinaya alaabtii oo fadaaya mise ana alaabtii la oo sugaayay intii ana qof aan supply garayo ya ya waaye iyada may kale ku dhaladaasba alaabtii hordhaan antaali yes qaab automatically ya anqaalo waasa ilaan hadiiba alaabtii alaabto kale aan ka dar ma hayna even hataa haddii alaabta sidii kale muqdisho qaalan kunagana hoba macluumaadkun bahal mar habaa wayhirib hobkoy lan walba walaashee ka dhege ununa dadkale kumid anaa may khasbanaadana ba alaabta intiuna si careful ya ama taxdir leh una angadna marka waleesa ya ya inku kooye waayo socodkii alaabtitaya ya hakad gale
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado asriga ahoo dhakashal adeegadow isinshow elektronigu askunshoon stationary intaas meerilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwadiyo arlaadon baydhow ulbaabadela kabalaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electronic helsheewu stationary agabka hafiisyoon dheerin ashidanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business xarunta ganacsiga ee bystar carwo bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawma leh berageysnamay ka deerow bystar business center electronic enwel adag malayase australia iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyayan aniga kula taladaayan carwo bystar agabka stationariga oo irbadoon kumoganayna carwada lanka seedow bystar business center nadar walba mobel nicle ilaa iyo nay galaxy awshay baakadii oo ka jaraano bariime eh oo weliba jumli
bystar business centerraadiyaalka ambarfaayarada sameecado masaajidada oo tayi leh galabayowka hafiise oo tayi leh haliinkona inkumoqanayna fiili koronto isoolara dhalooyin falaad yar iwiinbale mishiin idin ahoo dhuhulkiridlan eraane madoobiiki shuwadaaso atarle ka darsaaso arabtiismanka isla qobsaaso madoonna madaga ka unsadaaso arabtiisna adalyaabasa mukeef asri oo manka meelo boji meelika hirow malelan eraana meelba meelo manka meeli adafada adalay ku jeesi sidaaso afarlugaad lahoda dareeraw abula biileeraw olaka dhigow shaashido kumbiitare i moobele daboolshay burush lahoo madoo dharkaa ka dhigadaaso madoonahii bontable wireless sameecado mikrofanadiyo wirelesska eh gest freezer suber golda freezer filintajeerow casri ahoo dhawojowsi adaliyaabaso jiif
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana qiyaaray iyadoo adduun weynaha usa saamaya cudurkan coronavirus soomaalina ku mid ah dalalka la ku helay kiisas la mid ah cudurkan coronavirus iyo weliba maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka soomaaliya iyo laabenga sidii lanka horseeda lahaayo cudurkan coronavirus iyo oona suubiyayan arrima la xiriira wacyigelinta sidii lanrooji lahay faafooga cudurkan covid haddaba maamulka degmada baraawe gobolka shabeellada hoose iyo weliba uuna ku waraysanay xaalada degmadaasi iyo sida maamulkan ka diyaar garoobay sidii lanka horseeda lahay cudurkan covid oo saameyn ku weelhiday dalka soomaaliya cabdirashiid axmed ibraahim iyo weliba waraysi la weelhiday gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda degmadaasi baraabe maxamed cali xasan usoonan ka horeyn warsaday xaalada guud ee degmada baraabe
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay waxaan wacyigelin aan kusoo gelnay coronavirusiga oo hadda la socdo oo dhibaato oo caalamka hadda dhib farafula ku hayo khaasatan degmada baraawe alxamdulilah subcaan waa caafimaad qabnaa boqol kiiba boqol wax dhibaataa mana qabna caasimadkeena koonfurta soomaaliya shacabkeena waa caafimaad qabaan alxamdulilah ilahayna hanaga dheereeya ummadda soomaaliya oo dhan meel walba ay joogtan ilahay ha ka dheereeya cudurkaas ilahayna nooma keeno laakiin aan taxadirnaa taxadirkana waxa waaye micnaha waxaan soo bilnaa gudoomiyaha degmada baraawe iyo anagoo iskaashayayna maamulka degmada baraawe anagoo ah waxaan muxuu ahay gudoomiyahena degmada baraawe iyo anagoo guddoon ku-xigeenka amni siyaasadda arrimaha bulshada dhammaanteena annagoo iskaashahayna waxaan soo banay muxuu ahay in dadka xafiisyada dawladda soo gelayaan inaan keenno saabuun iyo waxyaabahaas aan siin isbitaalada sidoo kale aan wacay gelino aan saabuun iyo iyo muxuu ahay daawooyinka aan gelino oo loogu talagalay gacandhaqa iyo aeroboortka sidoo kalea marka diyaaradaha kasoo degi jireen sidoo kale ayagana saas ayaan iskugu jirnay meelaha bulshada badan iskugu imaanayso inta badan oo laga maarmaanka ah oo sida xafiisyada degmada iyo meelahaas sidoo kale gacanaqad biyaas waa jiraan waa geeni alxamdulilah shirba caalamiin waxaa kaloo jirta suuqyaha sidoo kale iyadana wacyigelin ayaan kusoo binay suuq weyn ee degmada baraawe dadka meesha deganaayeen sidoo kale aada iyo aadan ugu baaqnay aada iyo aadan ugu sheegnay dadka shacabweynaha way qaateen waxaana joojinay baabuurtii ka imaanaysay safarada sida muqdisho oo ama u socdeen ama ka soo baxayeen oo rakaabka wadeen ayaan joojinay intii conferensiga oo oo aan oo laga baxay ama waxaan aan aan ilaa iyo muddo muddo gaaban ayaan ayaan baabuurta joojinay waxaana fasaxnay baabuurtii oo raashinkii iyo daawooyinkii iyo waxyaabaha lamid wadaan meel walba hasi yimaadaan baabuurta raashinka wada iyo qudaarta iyo raashinka iyo waxyaabahaas wadaan iyo shidaalka iyo waxyaabahaas wadaan dadka iyo bagaashada wadaan dhammaan waa fasax laakiin inta eh, rakaabka caadiga oo ilaa iyo muqdisho ilaa inta kasoo gelayo taas ayaan xayiraad kusoo banay si aana dadkeen rakaabkeen aada ugu soo gelin qofka soo gashana eh, si fiican loo baaro loo jegareeyo alxamdulilah sheekh caalamiin taas ayaa waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha gudoomiyaha degmada baraawe ana doqo magaalada eh, baraawe ayaa ku dhawaaqay oo annagana waa la qaadanay si baabuurtaas eh, muxuu ahay ayagana ay u joogsadaan oo dadka rakaabka oo caadiga oo shigidiyaanka oo oo shacabka aynan soo gelin laakiin ee baabuurta raashinka wada iyo waxyaabahaas ee ee free ee soo geli karaan ee kasoo bixi karaan waxaana jirta shalayna waxaa iskugu wacday ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool degmada baraawe waxaana kala hadalnay ee maciisha oo la qaaliyeynayo maadaama dekadii muqdisho iyo dekadihii ama ay fugan yihiin meelihii baabuurta ka imaanayaan wax isbedel aan lahayn dadkina maciish lagu qaaliyey waxaan ganacsatada ka codsanay aan dhahno walaalayaal waan ka codsanaynaa inay walaalihiin shacabkiina soomaaliyeed ee ku nool degmada baraawe in aynu sicir bara lagu sugayo maadaama bisha ramadaan ay soo dhowdahay saas aawadeed waxaan door bidnay in ay ganacsatada aan dhahno walaalayaalow fadlan dadka ha laga joojiyo sicir bararka wixii bil ka hor ama bil laba bil ka hor oo lagu geli jiray raashinkaas lagu qaadan jiray ha lagu qaato maadaama jididka aan wax canshuur lagu kordhin wax canshuur laga qaadin jididka sidooda ay yihiin dekedihii iyo xamar sidoo kale raashinka soo baxayaan sidii ay ay yihiin keligii dadka rakaabka ama dadka socda keligii lg xoogaa dib loo dhigay laakiin cuntadii meel walba ama dekeda kasoo gasho ama baraawa kasoo gasho ama markaa ka timaado ama xamar ka timaado raashinka caadi uu yahay marka dadka walaalihiina yaa lagu qaasgaran yaana muxuu ahay oo qarash badan oo qarash badan raashinkaas ugu darin si dadka soomaaliyeed ee degmada baraawa ku nool masaakiinta ah ee wax u helaan raashinkan raqiis ugu noqdo bisha ramadaan ay ku soo maro wa waayahay marka eh, degmada baraawe eh, maadaama ay tahay caasimada markii aan eegno baabuurta maadaama aad sheegtay inaad fasaxdeen oo gawaarida wada eh, raashiinka iyo waxyaabaha kale en, ka waran iska socodka gaadiidkaasi oo soo galaya degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada magaalada
ha gaadiidka ma aad iyo aad
ha gaadiidka waa waa waa ilaa gaadiidka rakaabka keliya eh, oo dadka wado sida basaska oo oo- oo ilaa xamar ilaa ay baraawe u kala gooshayo taas ayaan xoolaha aan axadidnaa ayidne laakiin inta kale oo bagaash ama cunto ama raashin ama waxyaabahaas eh, shidaal ama waxyaaba wada oo oo dadka bulshada wax u wado waa waa in dadka rakaabka faraha badan oo muqdisho soo baxayo oo baraaw soo gelaya taas ayaan xoogaa cudurka mid cudurkaas koronfeerta ilaahi naga hayo sidan dadkaas xoogaa intii eh, xadka laga helaya sida dawladeena soomaaliya ay ku dhawaaqeen annaga waxaan fulinaynaa amarka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfurta soomaaliya cabdilcaji liftigaran iyo madaxweynehena qaaliga amarada ay soo dhiibeen ayaana ku soconnaa iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose master ibrahim aadan wajax iyo wasaaradda arrimaha gudaha in dhammaan madaxweynaha amarka ka soo baxay inaan fulino ayaa xaq ah marka si aan dadkii iyo wixii aan ukala xakamayno dadkan bulshada aan ukala xakamayno si aan horumar bulshadana ee cudur ama waxyaaba aan ugu faafin ee nabadeeda haddaan ku jiran alxamdulilah ilahi noo siyaadiyey saas ayaan ugu aan ballan qaadna daanaana maamulka degmada baraad waayahay en gudoomiye eh, bulshada hadda kala socda idaacadda warsan oo si toosa kula socda barnaamijka bandhiga maxaad baaqi usoo jeedin lahayd
ugu celi macnaha halo dadka hadda kala socda bara- barnaamijka idaacadda warsan maxaad eh, baaqi usoo diri lahayd
idaacadda wartan waxaan dhihi lahay een, waxaan ugu baaqayaa bulshooyinka soomaaliyeed ee ku nool ee koonfur galbeed caasimada soomaaliya inay gacnaha isqabsadaan inaan u midoobno inaan hal naqano inaan dadkeena iyo shacabkeena iyo dadkeena aan u shaqayno dhammaan ummadda soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed oo dhan meel walba ay ku nool yihiin iyo ummadda soomaaliyeed si aan cudurkaas ilaahay naga hayo aan hal meel ugu soo jeesano si dadkeena u badbaadaan ayaan ugu baaqayaa
mayu coronavirus cudurka coronavirus ee lankasaw covid toban sagaal ko halis aw oo si fudud oo yar nina iska gudbii kora may baan baahantaa anti ada iyo reerkaba isinku gaasha matan cudurka mayba fidiyey dhibco hundhufta kukoyaasa afka qofka qaba cudurkaas madi usa ufaha ama hadala iyo weliba dhibco diifka kukoyaw sanka qofka madi usa hindhishooda cudurkun mayba uu sakadhiya yahaanoo ku badan hal milyan oo qof oo caalamka ka shaldeedsan inta badan dadka kadhiyaw cudurkun yo maba dareemayana astaamo an badanayna oo si fudud an ku raysidayan yo oo an inbaahnayna daryaal iyo daaweyow khaas ee dadka da'da eh iyo han kale oo qaban jirooyinkiyo ku mid ayin dhiikarka wadna dhuuriga sokorta jirida sambabka laku helow iyo kan karada yo lakuyaaba antiyo si halis ee an aafay fariintung may bahasiin gudbiyey dowladda federaalka soomaaliya qayboga dhex barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo hasla deerna khiyaare wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya marwe foosiye abikar nuur iyo weliba iyo boogaadidii kaalinta dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka iyo ku qaadbahayeen howlo lanka horseedahaya yareeyooga faafooga cudurkan coronafirus oo soomaaliya ku helay dhinaca kalena weliba wasiiradda iyo ku hadalay tirada guud ee dadka hadda laku helay cudurkan coronafirus ee ka jiran xarumo karantiilka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ncilaamid dhinaca kaleetana weliba wasiiradda farin anderteg buu guud ahaan bulshada soomaaliyeed sidii lanka horseeda lahay faafida cudurkan covid haddii aan wax yar warbixin idinka siiyo xaaladda guud ee coronavirus ee wadankeena tiradeedna iyo hadda waa lixdii xaaladood lixdankii xaaladood ee xalay aan idinka siinay warbixinta maanta laabka aad ayuu mashquul u ahaa marka waxaan بدينا نحاول ليه نصوت تكون عمل تفسر ان شاء الله تعالى رسل استيمان تحديث المقال حالة الوسيري وعند رأينا موسط التحريق إن تقاطير بدن وإلى يسدد عددوا رأيك هاي نمبر كود المنهي قاضي عذر كان كورونا فيروس تقاطير سوى ذلك أمور الرئيان بدالا كجرة ودتك حنانين أي دفع الرقبة وحلو بهذه التحدث زائد إلى سميان دركي أي كلام لهايين مركي كشفيان لو يقان بروتكتيف ديركا يو وكياله يوح الله لو فيك حكمينا إنه الطلاق وإن مرض بدلاله وزارة عافمادك وح الله لو في سوق وديقة أما أي سوق يبسطه وقلب أه waxay isku dayeysaa in isbitaalada dadka waaweyn qaabilaan inay wax ka siiso in meesha lagu karantiilaayo la geeyo in yani laga taxadara dadkii daaweyn lahaa dadka xanuunka qabay cudurka ilaahay hanaga yasiro kudurtaan aafigiisa iyo dhibkiisa weli waxaan siinaynaa walaalaheen soomaaliyeed meel allaala meesha joogaan taxadarkooda inuu sarreeyo in maaragta shirarka la iska yareeyo in la kala dheeraado oo social physical distancing la sameeyo oo ilaa ay ugu yaraan laba mitir la isu jirsado inaanan meelaha buuqa la isugu tegin inaan yacni banaamada iyo meelaha ciriiriga la isugu tegin cid walba oo aan dan degdeg ah qaas a lahayn si loo xakameeyo cudurka cudurka waa halis haddii uu gaaro maaragta haddii uu bulshada ku jiro ولو يمشيس أي مثل في تيرتها الضبطة ولا صار كذا حتى نبقى تشخيص كذا في ساعدين عم كنت لنا إلا إلى حنا قارك يعني غير هذا قبل ضبط ويا لذا يضبط ما عرفت بالفعل يريها إن آل لو تحضروا إلا إلى رياض الشرع يفهمك إن في سكلة إن ما عرفت قصة هدي أحط على مدية حنوفة دوجة في الحلية usoo wacda numberka four four nine si wacyigelin loo siiyo qofkii u baahan markaas in yani test lagu sameeyo oo laga baaran markaas loo waaliyo inuu soo raadsado meesha baaritaanka uu tago oo laga qaado mar labaad waxaan idinku dardaarmayaa dhammaan in laga taxadaro cudurkan sidii loo yareyn lahaa wacyigelin la sameeyo bulshada qaybaheeda kala jaabta oo dhan ay ku howlanaadaan sidii looga hortegi lahaa
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsaha tanaqyaaray weliba maamulka hirshabeelle ha saaray bandow xiliyada hamiinka ah oo la saaray magaalooyinka maamul goboleedka hirshabeelle wasiirka wasaaradda amniga maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan oo qadka taleefonka kala xiriirnaya weliba ninku warbiyey bandogun ha kurogan degmada jowhar ee gobolkaas shabeellada dhexe waana ah xarunta maamul goboleedka hirshabeelle
wadaa la socotaan dabcan waayidiba waxaa adduunka o dhan dib weyn ku haya cudurkan coronavirus waxaana soo gaaray waayihii soomaaliya gaar ahaan gurshiga uu soo gaaray sibil xildhibaan taa markay soo korantay waxaa diyaacday dadaalo kor loogu qaadayo dadqada iyo caafimaadka bulshada taa oo muhiimo iyo loo dirayay inay dadka guryahooda ku nagaadaan wasaaradda amniga waxay kamid tahay hay-adaha ka qayb qaadanaya sidii dadka loogu badbaadin lahaa cudurka inuu gaaro marka maadaama deegaanada isyeelo oo cudurkaasi soo gaaray oonu ognahay bulshada inta badan inay xiliyada habeenkii ama maqaayadaha iyo meelaha dadku dirrada ay u badan yihiin ayaan go-aansanay in xilli habeenkii ah dambiga lagu bilaabo go-aanasha lasoo baxay wasaaradda amniga kasoo baxayeena qaybka ahayd sidoo kale in lagu yareeyo goobaha bulshada ay isugu yimaadaan maalintii oo lagu qaxweeyo ama lagu fadhi kabiro oo loo yaqaano diibatooyinka iyo meelaha kale aan muhiimka ahayn kulmada kale aan muhiimka ahayn oo dadka isugu wacayo marka bandowgan xilligan wuxuu kusoo aaday arrimo la xiriira caafimaadka dadka in goobaha yani goobaha lagu ganacsado ama suuqyada ama maqaayadaha ah la joojiyo isticmaalkooda habeenkiina inta badan dadka ay guryahooda ku nagaadaan wa waa tahay bal wasiir sida aan ka waran qabno maamul goboleedyada hirshabeelle ayaa ahaa maamulkii ugu horreeyey oo mas-uul ka tirsan laga helay cudurkaas dhanka kale golihii wasiirada oo isna ka tirsanaa ma jirtaa ilaa hadda qof kale oo cudurkaasi looga shakiyey ama laga helay inkastoo oo shalay kasoo baxaya maamulkiina in dhammaan aada iskarantiyseen
oo hindahooda ay ku nagaadeen maadaama mas-uulka naga baxay anagana tirsanaa lagana yaabo in oo cudurka saameyn sida ay jirto laakiin ilaahan haddiisa waaye maanta oo muqdisho yimid ama markuu xanuunka soo ritay ilaa maanta waxaa laga jeeda muddo aada u fara badan oo laba sidoo kaleba xilliga guriska cudurka waxaa afar toban maalin uu qofka u qarsan yahay afar tobankii maalin waa la dhaafay waxaan rajaynaa insha allah in cudurka intaas nooga imaado laakiin annaga dhan hadda inta badan filiid karantiil ay ku jiraan karantiilkaas wax kala maahan waa ayaga bulshada sitaarga dadka qaarkood bulshada dhexdeeda cudurka hadii ku dhex jirin ayagana u marka waa laamdihii oo ama tilmaamihii wasaaradda caafimaadka in la kala fogaado in guryaha lagu nagaado wax problem hadda aan ku qabnana malahan wax mas-uuliyiin hadda cudurka laga helay ama soo yimaado soo dhacayna ma jiro karantiilka maahan qofka qabee waa inuu qofka inuu gurigiisa joogo si uusan cudurka u qaadin hadduu qabana dadka ugu faafo waa gartay bal markii laga soo tago dadaalada maamulka uu sameynayo ma jiraa dadaalo dhanka kale bulsho badan ayaa ku nool hirshabeelle oo dadaalo ay maamulka u sameynayeen si cudurkan looga hortago haday ahaan layd wacyigelin loo sameynayo ma jirtaa maamulka tallaabo noocaas u qaaday
maamulka tallaabooyinkaas waa u wadaa xaafadaha iyo magaalooyinka dhexdooda waxaa dhex maro baabuur microfon ku xiran tahay dadka lagu wacyigelinayo sida waxaa dhexeeya xuduudda itoobiya soomaaliya haleena gobolka hiiraan oo maamulka gobolka iyo wasaaradda amniga ay wadajiraha isu kaashanayeen xuduudda qaabka loo yaqeena dadkana waa laga wacyigeliyaa wasaaradda caafimaadka wasaaradda saafinta aad ay u sameeyaan wacyigelinta annaga kaani ahaana in qaas ay yaraadaan adag diyaamaamiinta hubin yimaadan in goobaha ay isugu yimaadaan la xiro laguna qaado inay dadka ay guryahooda ku laabtaan ayaa meel mas-uul naga ah marka mas-uuliyadii hore ayaa jirto bulshada iyo maamulka dhan loo wada taageerinka loo xakameyn lahaa waa tahay bal maalmihii u dambeysay wararka aan ka helaynay magaalada beledweyne oo ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle waxay sheegayeen in magaalada uu soo galayo qaadka laguna iibinayo dowladda soomaaliya maamul goboleedyada dhammaantooda ay ku midaysanaayeen in la joojiyo bal arrintaasi maxaa wax loogu qaban waaye
waayihii dib waa jireen waa sax si arrintaas looga hortago shal wasaaradda amniga saftay awaamiir awaamiirkaasi waxaa kamid ahaa in qaabka la joojiyo in xuduudda xuduud soomaaliya la xiro hadii lagu arko in qaab sogelisan la gudo ayagana lagu ciqaabo ka ganacsiga qaabka la xakameeyey ama la joojiyo dib lagu arkana lagu ciqaabi doono ama qaadan doonaan waxay ahayd lala tiisi doono sharciyo aada u ad adag marka saakin waa u dhaqan galay gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo ciidanka ammaanka oo isla wada socda ayaa xuduudii saaka xiray ciidan fara- fara badanna waa la geeyey gaari Ethiopia ka mid ah wadamada oo aada u saameeyay dhulkaan marka dadaalo dheeraada wadnaa si aan u adkeyno ee xaaladda caafimaad ee bulshadeena iyo xaaladda amniga ee waan rajeynana insha allah inuu cudurkan ilaahay hadu yiraahdo oo nabad u qaadi doono dhammaanna shacabka soomaaliyeed ee guud ahaan loo ka badbaadin doona haduu ilaahay raaco waa tahay a- wasiir anigoo kaaga mahadcelinaya waqtiga aadna siisay bal ugu dambeyntii adigoo noo soo koobaya halkay ku dambeeyeen howlgaladii ka socday een maamulka hirshabeelle
howlgalada amniga lagu xaqiijinayo waa wada socdaan oo oo deegaanadii shacabka magaalooyinka ay xirnaa in la furo meelkaan ageenimanaysa wadada hadda muqdisho iyo ee, howlgalo badanaa laga sameeyey amnigiisa caada ayuu kusoo noqday deegaanada kale oo dhan oo dee goboleedka hirshaqaalinkaasoo kale ayuu howlgalada u socdaa marka insha allah waan rajeynanaa in diilaraaga arrimaha ammaanka ee, wax badan kor u kici doonaa ee, dadaalo fara badan ayaa nabadnaa markii aan nimid xafiiska ilaa hadda marka insha allah meelo badan oo oo awalan la gaari jirna hadda waa la gaaraa oo maamulka wuu tagaa ee, amnigiisana si fiican ayaa loo xaqiijiya deegaanadaas oo dhan inta dhamanna waa un dhamaystiri doonaa haddii ilaahay raaco
saxaab digital printing service
san aranti seerusgo badan safidio lankasowa saansade dege saxaab digital printing service yeena saasi latowa sanaadiya lan aragya war suganku sheege isaan idaawacaad saafe elombogi suubinay walha kulmi saxaab digital printing service hadda saflanka jaro sababtana ma eta madbacad salshaw saxaab digital printing service faa'iidaha saa'idi i horumarnan saamagaadiyo allow sahal madbacadu shirkadda daawacaadda guud ee saxaab showlama e shirinlika geedow shaarac tooyaalow bulshooda lanka adeegow sanaaluhuwa sanuud yara suurad daawacad lombogi surunka lankaseedawa saanta jey shirkadda daawacaadda guud ee saxaab amaan yasahi salugii beentisu saxaab digital printing service noocyada daawacadda saxaabsiin qobadaasa bulshay may ku mid aha boorarka munaasabado xaflado iyo aroose istiikarada kaararka i ay dhakaarada boonooyinka daawacadda buugaagta sameeyowka tiimbarada iyo weliba loogooyinka buufiyo koofiya iyo fanaanado suubiyowka calamada daawacadda boorarka dhagankasado geedo iyo hoolaa alaabta hidooyiga dhaganka saxaab digital printing service walayeeda qabadaa waa saddexda koobo korma ee saanta jey ha arag شركة طابعة الصحاب إنه مكان الذي تذهب إليه الجهود والرعاية والطابعات الجميلة صحاب ديجيتال برينتينج سيرفيس may bakiyaale دبقة سرتلن قرضو جيري تاور wali faahfaahintaas dheh كل هرير kooro shalay إبرلي هالسد سيتن إساقا تضواتن إيكو تمي أفر eberli halsado siyati isagaal toddobaatii koo tuma ishan أم إبرلي هالشان أفرتن أفرتن صدوم إشان ama lambarkanka damboy oo eh eberli halshan siyatan labaati sagaal afartii sagaal أم إيميل كا صحاب برينتينج at gmail dot com هذا ببلشوي بلنكن دا وعاد ما يبوع saxaab saxaab ديجيتال ديجيتال printing printing سيرفيس سيرفيس
qaybogadan barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan ayaa isla dirna qiyaaray guddiga ka horseedoga cudurkan coronavirus ee maamul goboleedka puntland iyo weliba warbaahinta la wadaagay warbixin maalmeedka ee ka eedan waliyaabaha guddiga qabsoomay meeli huulasha marahayaan dhinaca kale wasiirka wasaaradda cadaalada dowlad goboleedka puntland oo warbixintan warbaahinta la wadaagaya dhinaca kale weliba uusu ku hadalay xafiis madaxweyne olonsuubi boqol sagaaliyo afar maxabuus oo ka jiraan xabsiga dhexe ee maamul goboleedka puntland warbixintii eh, joogtada ahayd ee guddiga covid nineteen abril afar iyo toban labada kun iyo labaatanka kow guddiga hortaga ka hortaga covid nineteen wuxuu ku wargelinayaa shacabka puntland inaysan jirin wax kiisas ah oo la karantiilay maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo tobanka bisha abril labada kun iyo labaatanka sida caadada ahayd wey taas waa ilaahay naxariistiisa wey inaan puntland marna aan qofna lagu arag xanuunkaasuu ku dhacay waxa ilaahay loogu mahadiyo wey labo guddiga ka hortaga caabuqa covid nineteen waxay la kulmeen ganacsatada magaalada boosaaso waxayna ka wada hadleen sidii loo joojin lahaa kororka sicirka badeecadaha daruuriga ah inta lagu guda jiro caabuqa coronavirus waxaana la isku raacay oo ganacsatadii ay ballan qaadeen inuusan sicirku uusan kor u kici doonin haddii aan layno namber saddex guddigu waxa uu la wadaagayaa shacabka puntland in maanta madaxweynaha dowladda puntland uu cafis u fudiyo boqol sagaashan iyo afar xubnood oo dambiye yaryar ugu xirnaa xabsiyada puntland sababtuna ay tahay si loo yareeyo xiriirka ka jira xabsiyada loogana fikado xanuunka covid nineteen dhibaatada uu soo wado lambar afar guddiga kahortaga caabuqa covid nineteen waxay dadweynaha ku wargelinayaan inay soo gudbiyaan macluumaadka ku saabsan caruurta darbi jiifka ah ayna ku soo hagaajiyaan xogtaas xafiisyada wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee gobolada oo dhan ama lambarkan boqol lix iyo toban laga bilaabo shan iyo tobanka abril waxaynu ognahay caruurtu inay daryeel badan u baahan tahay caruur badan oo darbijiifana ay jiraan marka iyadoo laga cararayo xanuunkan adduunka maasheeyey ciddii la socota wax macluumaad oo ku saabsan caruurta meelaha jiifa waa inay soo gudbiyaan iyagoo kusoo gudbinaya wasaaradda haweenka iyo lambarkaas maxaanku idhaahdaa boqol lix iyo toban laga bilaabo maanta shan guddiga ka hortagga covid nineteen ee qeybta gobolka mudug ayaa maanta shir ku yeeshay magaalada gaalkacyo oo ay ka wada baaraandegeen howlaha socda ee ku aadan ka hortagga covid nineteen waxay sidoo kale shir la yeesheen shirkadda samaynta oxygiinka magaalada gaalkacyo waxayna ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay in la diyaariyo haamo oxygiin ah oo ku filan puntland oo dhan waa guddigii isaguna wacyigelinta oo kulan la yeeshay maanta kulankaas oo ka dhacay gaalkacyo gaar ahaan warshadaha sameeya shirkadda samaysa oxygiinka waxaan rajaynaynaa in oxygiin ay soo saari doonto dowladda puntland lamber lix guddiga kahortagga iyo wacyigelinta waxay qorsheynayaan hab lagu midaynayo xogta cisbitaalada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ku aadan kahortagga covid nineteen lamber toddobo ugu dambeyn guddiga kahortagga covid nineteen wuxuu ugu baaqayaa dhammaan muwaadiniinta reer puntland ee ku nool dalka gudihiisa iyo dabadiisa inay ka qayb qaataan sanduuqa taakulada ka hortagga iyo la dagaalanka caabuqa coronavirus sidaad ogtihiin sanduuqani wuxuu ahamiyad weyn u leeyahay sidii looga hortegi lahaa xanuunkan covid nineteenka la yidhaahdo ama coronaviruska marka waxaa guddigu uu ku dhiirigelinayaa dhammaan dadka reer puntland ama dalka gudihiisa ha joogeen ama dabadiisa ha joogeene inay sanduuqaas taakulaynta ah ay ka qayb qaataanin dhaqaalana ay ku ururiyaanin si markaas loogu adeego loogana hortago xanuunka covid nineteen wabilaahi towfiiq waa mahadsantii
guud ahaan akhyaarey barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulisin la dariirsay dhinaca sanaadana cabdinaasir axmed meyoonin fadhi waliba sinka ugu tabaana sidaas iyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu